Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa baydhabo ugu qabatay dhalinyaro ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada. Tababarka ayaa ku saabsanaa ka hortagga dacaadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta. Tababarka ayaa waxaa furitaankiisa kasoo qeyb galay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Gudoomiyaha Dhalinyarada Degmada Baydhabo iyo Gudoomiyaha Dhalinyarada Gobolka Shabeellaha Hoose. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa la dardaarmay dadka ka qeyb galay tababarka.
Waxaa looga hadlaya waxa weeyaan tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta. Inta uu socdo tababarkan waxaan rajaynaynaa inaad khibrado badan ka dhaxli doontaan. Hadhowna aad kula laaban doontaan reeraha iyo caruurta iyo weliba xaafadaha aan ka imaanay. Runtii barnaamijkan muhiimadiisu waxa weeyaan sidee looga gaashaaman karaa ama looga hortegi karaa ama gebigiis meesha uga saari karnaa tacadiyada loo geysto haweenka oo aan ognahay inay aad u badan yihiin. haweenku waa marka lagu leeyahay tacadiyada loo geysta haweenku haweenku waxay u nugul yihiin dhib kasta oo soo gaara qof bini aadan ay u nugul yihiin waan ognahay waanu ku faraxsanahay barnaamijyada noocan oo kale ah in wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ay taabageliso maadaama dhallinyarada ay matasho maanta halkan waxaa iga muuqda gabdho badan inkastoo wiilasha ay ku yar yihiin maadaama waxaasaa loo sameeyana wax kale ma aha dhibaatada laga hadlayo waxay taabanaysaa haweenka marka haweenka in la badiyo waa lagu qasban yahay haweenku waa aasaaska nolosha waa aasaaska qoyska haweenku waxa weeyaan wayna dhaleen waa u dhaxnaa waa gabdhaheenna dhinacyo badan ayay haweenku garab nooga yihiin marka dalkeena soomaaliya muddadii burburka uu ku jiray dagaalada sokeeye dowlad la-aanta aan dhaxalnay ugu dambeyntiina qaar ka mida dhalinyarada ka qayb galay tababarka ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magaca weybo nimco maxamed ibraahim weybo tababarkun weybo g v v waaye mase xadgudubka iyo eegeyka weyb galne iyadan aan ka faraxsano waa wal arrinnimo baahanayo waa in mar walba laka buraariga ini meel reeb tacdiidna ninjaysan qofka bani aadamka waa arrin iyadan faylow bulshadu runtii iyadan handho waayana waana ka faraxsan inaan ku qayb qaadano walaana ku baranayna bulshada ka dhaana doon ayaan walayaabis ku barata madmada ee walaayna ku baranahay qaabka oo meel raayso GVV ga ee hadii hadaf hadii qofka oo yaani NGO ga aan ka shaqeeyay faday ee nidaamka oo lan marafaday iyo qaabka oo lan xogtaasay markada qaadaas oo lan qaray faday bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga balaray abdullaahi kuusow ishaaq yadire ee geeka briyalkan way bartan socday tawbar inay socday haas ahaan geeka tababarko aad u muhiimsaneen koy oon tababarkii iyada olan ku faa'iidni faa'iido badan iyo ku helnay